deegaanka awdiinle ee gobolka baay oo ku dhowaad soddon kilomitar anjara degmada baydhaba iyo weliba ku jira isbedelo horumarineed oo yasuubiyahayaan bulshada deegaanka oo kaaladayaan maamulsho weliba deegaanka lagu hirgeliyay dhismayaal shalduwan oo horeynin ku jarna iyo harumo ganacsi oo lagu wada helow guud ahaan adeegyadii oon baahayeen dadka deegaanka iyo tuulooyinka hooskoyow harumo ganacsiyada ayaa ka korari deegaanka waliba isku leh dhalinyaro aan dhaladayn deegaanka balse i mudde ganacsi ka hayeen magaalooyinka dowlad goboleedyada dalka yoona markaas aan aragayn in deegaanshu aan baahaya in lagu hirgeliyo xarumo ganacsi si bulshadu kumaaramaan safaradayo an ka bahayaan meelo dhadheer waanayo markaas ku helaan deegaansho waxaana kumid ee dhalinyarada xarumo ganacsiga ee dhowaan lagu hirgeliyay deegaanka awdeenle kale iyo weliba warbaahinta kuwarbiyana sadowse iyo ganacsasho iyo weliba muhiimada sheentay in deegaanshayo ku furdaan ganacsiyo shalduwan maadaama goob kala ka shaqeeyeen anoo magacay dheeraw siidinow cabdilaahi sheeg oo ku nool degmada awdiinna alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ganacsigaan isku faylayey maasha allah alxamdulilah marba mar kasii dambayta kasii faylahaadahay dagaaladiina kasii faylayey shaqaysna kasii faylaadahay horumar la ka shaqaylay aragahayne maamulkaanno inka mahadnagaane taasay ilaahay iyoona miilo khayr qablan ka sahla horumarkii oo niila fadahayaanna aragahayne wadooyinka ninkaskubee magaalada istaraatiijiyadeeda iyo si lahambiye oo la siisada kormeellanki meelo kale dowlado kale seeday aragga iyo lageeka jiditeedna suubee hobad aragta horumarka lan socdoba yaa kutusee wallaahi maasha allah iyadanka farxaana lanki meeloha aragii hobso walaala suubyo aragii iyadanka farxee naasiga hamiinkiiniyo maasha allah alxamdulilah hamsey wal oo waleed samayta kiin bahayaan leed kiingada maayaan walaa suubad kiingada maayaan alxamdulilah
nooy badaan shalbeexe dadka meel ku shaqaysadaana badaayadoo kale ka shaqaysadaan waxyaabaa kala duwan dadka ugaarti walaa ka shaqaysadaan lama soo fahansanin anadka yirahdaa wali bagaday bagaash ayuu noo gaday muddo badan gaday walina gaday udiin magaalada degmada udiin ka shaqaysada siniyaawanku dambe miira badanaay inkastoo hornaanka miiro kale ka jaarjiray laakiin aan ku tabay deegaanka walkin kurooma la igalay anna deegaansha ilaan roona si kastaba deegaanka udiinaha dimilakoy geekan dhimaqaba alhamdulilah annuga walaa nin isla dareeraan dadkaati geekana kasaganastan kawiinba ka jara mamale waat geekan dad saasiin kuwiin inta jaraan marka lankaba bus galba furunyaa dadka waxa dhawaay korona walus miilka furada inta ishal daraan badanta hobada dadka baxa dhawaaso fahma bilatmay koo dheeradaw laakiin laan fahma laanaan inseedaan hebel kan washid gofa ka tirortilan baalaa surmaas mala walaalkiin komay bataanti dadka madikaraan kan faydle kaas ummato ilaahay isku halma kuwalneba kowalan sabare kowsiba sabare marka hobada dadka kadayta wala koo hollaawe dadka isku halma sidarum wallahi horta inkastoo baadiyo hooskoe hooskoeen baadiyal badan baadiyan olan bahan olin bahan jil ogi hata bariiska gadaana sokorta gadaana burka gadaana saliida gadaana naanada gadaana walambahada baadiya amalanka bahanjilgobadaani gadaana si tooshka kumid ah dadkun baadiyada walaan bahado kumid ah madila rawdiina maybalataa jima suuga dhata sugee jimaada suuja alaabtila gadow kasaana muddo badan ba ka jarna hatada muddo badan unoo ka jarna alaabta kasaana dhalinyarada dukaanka dadka ii riwan sida gofana ani sida gofanka eh lama qof uriyarara ilisa gaasa yoonka jimaada ama dunyo ma imbaxayana suugan bele hore walaano shiroo jirta midilaa ku tan milkala dadkuna iskulmaa jirta suuga dhikan walaa una sheegna lama bilo taalan sidii taarigdohan dhawaana dhiina uni motor hun ugu gadna iyo walfayr gadoban dhibarday ya suugan shirana haraashana badun haraashana si faydka biyana dadkina lamba si hal lagu gada maahi lankaduusi dadku mataw ilaah isku farnimo bijigma ilaah dadku isku marka dhigna lanka walaha islan qollaan marka intii ilaa ilaa buu kan walaha isha fadada tarmaa wadan shuma duku taban wadan kale shisheedan dhibaato la kulmo horta iidan badanta adoo muuqanta ma dubaaradka jirida kora dhimada kora walkasi kahadida kora adina miirima ku dhawiidii murug badan iyo nay shisheeyay badan wadan adan lahayn layo xaqoway hir iyo inta ku qoyt iyo arantemay kuwaalas iyo laka fiirsadaka tilmaansoo leebo horta wadama dhibkaasa loo kulme insha allah kolley may balanaa ganacsiga horun socday anina may baa ku mid ahaa ganacsatada awdiiniya ku mid ahaa kan koowaad iyo erkoro miskan lamaad iyo erkoro tan lamaad waleba horta insheed id anfaraxsan antigo magaaladan un roogna oo awdiinla una har muujisna waana insheed may baa idanka faraxsana antiguna meelinayn baxayna waan wadankaan lay roogna iyo idanka faraxsana
maamulka dhalinyarada iyo waxgaradka deegaanka awdeenla iyo wadaan dadaalo la hormaryow adeegyada bulshada deegaanka